aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta la xiriirta weerarka cagmarinta ahaa ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimayaasha ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen magaalada masaajid cali guduud goordhow muasasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay sawirada ee qaabka u dhacay dagaalka iyo sida ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta u mariyeen askartii dowladda federaalk ee la isku keenay ee shaamudka ahaa halkaasina ku sugnaa sawirada hadda naga hor muuqanaya sawirkan koobaad oo kale wuxuu muujinayaa mid ka mid a difaaciyadii ciidanka dowladda federaalk waa difaac bacaad ka samaysan sijaayad ayaa taalla dabcan waxaa ku sugnaa dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waana meelihii ugu horreeyey ee rasaastu ay ka shanqartay ciidanka dowladda federaalkana laga saaray sawirka labaad sidoo kale waxa uu muujinayaa dhufays kale oo ay ku sugnaayeen tiro ciidamo ah waxaa ka muuqda maanduuriyaha qaadka oo ay ciidanka dowladda federaalka aad u isticmaalaan xitaa wakhtiyada soonka sawirka saddexaad wuxuu muujinayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo maxbuus ah kaasoo ka mid ah askartii saaka lagu qabtay dagaalka ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masaajid cali guduud ama towfiiq sawirka afaraad wuxuu muujinayaa askari jeebaysan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk kaasoo ka mid ah maxaabiista lagu qabtay dagaalka askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya oo si adag u xiraya askariga dowladda federaalk ka tirsan ee maxbuuska ah sawirka kale waa askari kale oo ka tirsan maxaabiista dowladda federaalka ee lagu qabtay dagaalka ciidanka mujaahidiinta ayaana gacanta ku haya oo raayada towxiidka kor u sida waxaa sidoo kale sawirkan kale ee muuqanaya uu muujinayaa afar askari oo maxaabiis ah kuwaas wejiyada loo qariyey islamarkaana barxad ku taala bartamaha magaalada lagu hayo dhabarka dambe waxaa ka muuqanaya ceelka magaalada iyo sidoo kale taawarka mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta sawirka kale waxa uu muujinayaa askari kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo isaguna si adag u hayo askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta sawirkan kale wuxuu muujinayaa meydka mid ka mid a ciidankii lagu dilay dagaalka ka dhacay tiro meydad ah oo ciidanka dowladda federaalka ee dagaalka lagu dilay ayaa markan la arkayaa waxaa sidoo kale markan sawirada ay soo muujinayaan ciidanka mujaahidiinta sanadaha kala duwan ay dagaalka ku furteen laba qori oo mid ak forty yahay ayaana muuqanaysa waxaa sidoo kale markan la arkayaa sidiska qoriga bkmka oo ay rasaas badan ku jirto oo uu gacanta ku hayo askari ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoriga bkmka ee uu siliskaasi ku xirna ayaa sidoo kale ka mid ah saanadaha ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qabsadeen dagaalkii saaka ka dhacay ee magaalada masaajid cali guduud sidoo kale agabyada kala duwan ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen dagaalka sawir ahaana loo soo bandhigay waxaa ka mid a mooto nooca labalugoleyda ah waxaa sidoo kale la arkaya bartamaha magaalada ayaa sawirkan laga qaaday xarumihii ganacsiga ee magaalada iyo wadada dheer ee bartamaha magaalada dhex marta ayaa markan muuqanaysa oo loo jeedaa sawir kalena wuxuu muujinayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku socdaalaya wadada weyn ee dhex marta ee magaalada masaajid cali guduud dhismayaasha iyo xarumaha ganacsi ee magaalada masaajid cali guduud ayaa sidoo kale sawiradooda lasoo bandhigaya taasoo ka tarjumaysa in magaalada masaajid cali guduud ay si buuxda u maamulayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan la soconno aroornimadii hore ee saaka ee magaalada masaajid cali guduud waxay martigelisay weerar culus oo ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dagaal kadib u suura galay inay gebi ahaanba la wareegaan gacanku haynta magaalada askartii dowladda federaalk ee halkaasii joogayna waxay noqdeen kuwo la dilo iyo kuwo cagaha wax ka daya iyo kuwo iyagoo nool iyo kuwo iyagoo nool garbaduub loogu xiray goobta dagaalka islamarkaana iyagoo maxaabiis ah gacanta u galay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la wareegitaanka masaajid cali guduud ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen ay ku biiraysaa silsiladaha futuuxaadka bishan barakeysan ee ramadaan laga diiwaangeliyey wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe baraha bulshada ay dadka soomaalida kuwada kulmaanna aad ayaa looga hadalhayaa guushan weyn ee ay saaka xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhabarjabna ku ah dabcan dowladda federaalk oo waxaan la soconaa in gobolka shabeellaha dhexe uu maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalk oo wararka qaar ay sheegayaan in maalinkii uu isku sawiro deegaanada bacaadka ee cadalle hoos yimaada casarliiqiina u ambabaxa magaalada caasimadda ee muqdisho isagoo ka cabsanaya in weerar xasmin ah ama cagmarin ah lagu soo qaado goobaha uu ku sugan yahay marka xasan sheekh maxamuud isagoo sheegaya inuu dardar gelinayo dagaalka ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ciidanka mujaahidiinta iyagoo dhankooda waxay qaadeen weerar kale oo dardargelin ah islamarkaana ay ku furteen magaalo muhiim ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hadba wixii kusoo kordha intaan tabintan ku guda jirno ayaan dhegeystayaasha la wadaagi doonnaa insha allah